faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan canays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo saaxiibadana dhegaysanaya uu saaka qodobada aad maqli doontaan waxaa ugu waaweyn faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya kooxo ku hubeysan bastooladu dil ka geystay xaafado ka tirsan magaalada caasimada ee muqdisho tirada dadka qaba cudurka koronafirus oo gaartay hal dhibic toddoba milyan oo qof warar kala duwan oo ka soo baxaya kooxo ku hubeysan bastoolado oo dil u geystay madaxii xafiiska socdaalka garoonka diyaaradaha ee magaalada gaalkacyo wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya oo sheegtay dad qaba cudurka koronafirus in laga helay gudaha waddanka soomaaliya qodobadaas wixuuna ku soo korra intaan war ku jirno ayaa idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal ee gorobo diyaargarooba faahfaahintooda
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaana habad idiinka leenahay saaxiibayaal waa subaxnimo sabti ah taariikhdana ku beegan tahay ko iyo tobanka bisha afraad abriil labada kun iyo labaatanka intaas aad maqsheen waxaayan qodobada ugu door korona warka subaxnimo iminkii haatana ku soo dhowaada warkii oo dhan faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan dil ka dhacay xaafado ka tirsan magaalada caasimadda ee muqdisho
warar dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan kooxo ku hubaysan bastoolado oo xalay fiidkii hore gudaha degmada yakhshid ee gobolka banaadir ku dilay nabadon lagu magacaabi jiray xaaji shaahid kayrdoon allah u naxariistee dilka loo geystay nabadoonka ayaa dad goobjoogayaal ah waxa ay sheegeen inuu ka dhacay xaafadda jungale ee degmada yakhshid ee gobolka banaadir islamarkaana qaybaha hore ee jirkiisa loogu dhiftay dhowr xabado isagoona u geeriyooday xabadahaasi raggii ka dambeeya dilka nabadoon shaahid kayrdoon ayaa goobta ka baxsaday waxaana daqiiqado kadib halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya ayadoo soo qaaday meedka marxuumka sidoo kale ciidamada booliska ayaa sida cadida heed sameeyey howlgallo baaritaano ah oo ay ku raadinayaan dadkii ka dambeeyay dilka nabadoonka hase yeeshee aan la sheegin dar lagu soo qaqabtay howlgalkaasi wararka la helayo ayaa waxay sheegayaan in nabadoon xaaji shaahid kayrdoon uu ka mid ahaa madaxda sare ee xisbiga samo oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxaa xilada habeenkii mararka qaarkood ka dhaca dilal qorshaysan oo ay gestaan rag dhallinyaro ah oo ku hubaysan bastoolado waxaana dilalka qaarkood ee ka dhaca magaalada muqdisho inta badan sheegta mas-uuliyadooda dagaalamayaasha al-shabaab
waxaa lagu soo waramayaa in dadka qabaa cudurka halista ah ee coronavirus ayaa gaartay markiisii ugu horeysay hal dhibic toddoba malyan oo qof magaalada new york ee dalka maraykanka ayaa ugu daran meelaha uu ku dhuftay cudurka halista ay coronavirus gudaha dalka maraykanka toddoba boqol toddobaatan iyo toddoba qof oo dhimasho ah ayaa laga xaqiijiyey muddo afar iyo labaatan sac gudahood magaalada new york ee dalkaasi maraykanka kaasi oo wadarta guud ahaaneed ee dhimashada ka dhigaysa toddoba kun siddeed boqol afartan iyo afar qof labada hay-adood ee maaliyadeed ee dunida ugu horeeya ayaa ka digaya carqaladeen dhaqaale oo daran iyadoo cudurka faafa ee coronavirus uu ku sii faafayo adduunka qaaradaha yurub iyo maraykanka dadka uu soo ridanayo cudurkani halista ah ee coronavirus ayaa saray u kacday bilihii lasoo dhaafay adduunka oo dhan tirada kiisaska ayaa ku dhow hal dhibic toddoba malyan oo qof ayadoo tirada soo kabashadan ay ku dhowdahay saddex boqol toddobaatan iyo lix kun oo qof
warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan dil kooxo ku hubaysan bastoolado u geystay madaxii xafiiska socdaalka garoonka diyaaradaha ee magaalada gaalkacyo kooxo hubaysani ayaa xalay magaalada gaalkacyo ku toogteen madaxii xaafiiska socdaalka garoonka diyaaradaha gaalkacyo ee qaybta maamul goboleedka puntland ee magaalada gaalkacyo allah u naxariistay cismaan xuseen xaaji ismaaciil farey ayaa waxay kooxdu dileen kadib markii uu ka soo baxay masjid ku yaala xaafadda israac ee waqooyi magaalada gaalkacyo dilka waxaa geystay sida la sheegay dabley hubaysani oo aan heebtooda la garanaynin kuwaasi oo ka baxsaday goobta dilku ka dhacay ilaa i hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilka marxuum ismaaciil farey ciidamada amni amniga maamul goboleedka puntland ayaa magaalada gaalkacyo ka wadaa howlgallo lagu baadigoobayo ciddii ka dambaysay falkaasi dilka ahaa oo loo geystay madaxii xafiiska socdaalka garoonka diyaaradaha ee magaalada gaalkacyo sannadihii u dambeeyey waxaa magaalada gaalkacyo ka dhacayay ugaarsi lagu hayo mas-uuliyiin iyo waxgaradka ka soo jeeda maamul goboleedka puntland ayadoo lagu dilay dad fara badan oo magaca ku lahaa gobolka ma ahan markii ugu horeysay dila noocan oo kale ka dhacan magaalada gaalkacyo waxaana inta badan dilalkaasi mas-uuliyadooda sheegto dagaalamayaasha al-shabaab iyo ururta daacista soomaaliya ee ka dagaalama qaybo ka mid ah maamul goboleedka puntland gaar ahaan buuraleyda galgala
wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in kiisas cusub laga helay gudaha magaalada caasimada ee muqdisho wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa sheegtay inay soo kordheen sagaal kiis oo cusub oo ku saabsan cudurka halista ee covid sagaal iyo toban dhammaantoodna waa dad ku sugnaa magaalada caasimadda ee muqdisho tirada guud ahaaneed ee dadka qaba cudurka halista ee coronavirus ee gudaha soomaaliya waa kow iyo labaatan ruux tirada bogsatay waa hal qof halka hal qof kalena uu ku dhintay war-saxaafadeedka ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa u qornaa sida tan waxaan xaqiijinaynaa inay soo kordheen sagaal xaaladood oo cusub oo laga helay cudurka coronavirus dadkani ayaa dhammaantooda ah dad ku sugan magaalada caasimadda ee muqdisho oo aan wax safar ah dhawaanahaani gelin lix ka mid ah dadka laga helay cudurka halista coronavirus ayaa horey xiriir ula soo sameeyey dad laga helay cudurka coronavirus waxaa ka mid ah dadka laga helay cudurka coronavirus laba sargaal oo u shaqaynayay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada taasi oo ka dhigaysa tirada guud ahaaneed ee shaqaalaha wasaaradda caafimaadka uu u saameeyey cudurkani afar ruux tirada guud ahaaneed ee cudurka coronavirus laga helay gudaha soomaaliya ayaa noqonaysa kow iyo labaatan qof guud ahaan dalka oo dhan sida hadda inoo muuqata waxaa xanuunkii si cayara ugu sii faafayaa bulshada dhexdeeda waxaa aad u habboon in qof walba oo annaga naga mid ah inuu la yimaado taxadar dheeraad ah lana raaco dhammaan fariimaha iyo talooyinka wasaaraddu ay bixinayso ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya guud ahaan dhegaystayaal waxaa jeclahay inaan intaasi ku soo afmeero warkii subaxnimo aad kala socotay radio cadaado siddeed siddeed dhibic shan megaartisa halka dadka ku nool magaalada caasimada ee dhuusamareebna toos noga dhagaysan karaan muujada f m siddeed siddeed dhibic eber megaartis warka maanta waxaa idiin soo saaray anigoo ah miy ashraaf karaama waxaana ii farsameynaya haashim cumar xasan warkan warkiisa xigay sidaasyo nabadiino
raadiw cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiw cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiw cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiw cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan